magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan lagu hadlayey sida looga hortagi karo fatahaada webiga shabeelle uu sameeyo waxaana kulanka ka qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan iyo qaar ka mid ah hay-adaha samafalka ka howlgala magaalada beledweyne kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale waxaana uu sheegay in ay jirto khatar ku aadan fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle ee dhex mara magaalada beledweyne inaan halkan ku soo gebagabayno shir looga hadlayey ka hortagga biyobaxada gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyn iyo dhammaan gobolka hiiraan oo runtii maraya xaalad aad u sarraysa oo aan qiyaasteenno inay maaragtay biyuhu maalin kasta iyo habeen kasta iyo daqiiqad kasta inay soo bixi karaan waxaan maanta la shirnay dhammaan hay-adihii samafalka kuwii caalamiga ahaa iyo kuwii local engiuska ahaa inay u diyaargaroobaan sidii loo kaalmayn lahaa dadka la qiyaasayo inay ka barakacaan fatahaadda biyaha anagoo ku hadlaaya magaca gobolka hiiraan waxaan abiil u jeedinayaa dhammaan hay-adaha samafalka dhammaan beesha caalamka dadka daneeya bini'aadanimada inay u soo gurmadaan dadka la qiyaasayo inay maaragtay maxaan ku idhaahdaa ay ku dhuf daadadka biyaha ka soo rogmada webiga oo la qiyaasayo inay ku guryo beelaan ay ku xoolo beelaan inay u soo gurmadaan gacan la siiyo loo diyaariyo hooy iyo biyo iyo cunto iyo dawo iyo security loogu diyaariyo meelaha maxaan ku idhahdaa loo qiyaasay ama loo gisaangareeyey inay u qaxaan oo ah meelaha joogoodu sarreeyo hay-adaha samafalka ka howlgala magaalada beledweyne ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan wax uqabashada dadka ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada kale iyadoo qaarkood hay-adaha lagu eedeeyo in aysan wax u qabanin dadka ku nool magaalada beledweyne waxaan u jeedinayaa baaq beesha caalamka hay-adaha samafalka united nationka iyo dhammaan daqbixiyaasha caalamka marka maalmahan oo dhan cisha ayaan ku haynay waxaan maalmahan aan la joognay lix mitir wuxuu soo mara shan mitir wuxuu soo mara afar mitir hadda wuxuu maraa maximumka ugu sarreeya oo fatahaadda la rajaynaya waxaa waaya markuu gaaro toddoba mitir oo hadda aan taagannahay waqtigeedii marka waxaa muuqata halis waxaa muuqata khatar oo daqiiqad kasta ay dhici karto biyobaxada inay dhacdo marka sidaas ayaa maanta nagu khasbaysa inaan diyaargarow maamulka gobolka hiiraan iyo hay-adaha samafalka oo iskaashanaya inaan u diyaargarowno inay dhici karto masiibadaas daqiiqad kastoo soo socda ee u diyaargaroobaan inay tagaan meelaha loo asteeyey inay tagaan oo ah meelaha joogoodu sarreeyo sida maxaan ku idhaahdaa bannaanka ceel jaalle iyo meelaha kale oo loo diyaariyey oo aan ku diyaarinay shaltaris iyo cunto iyo biyo aan ku diyaarinay inay u diyaargaroobaan inay markasta ay ka filjignaadaan oo ay xirxirtaan alaabahooda oo ay maxaan ku idhaahdaa samaystaan meelihii ay ku kaydsan lahaayeen maxaan ku idhahdaa alaabada guriga loogu tagaayo diyaargarow inay sameeyaan marka daqiiqad kasta way dhici kartaa ilaahay hadduu yidhaahdo waxaan rajaynaynaa mashruucaas oo socon doono muddo laba sano ah mar dhow in la dhagax dhigi doono oo maxaan ku idhahdaa maalgelintiisu ay naga saacidi doonaan international communitiga khaasatan european unionka ayaan rajaynaynaa insha allah mar dhowna waxaan rajaynaynaa mashruucaas in la dhagax dhigi doono markuu la dhagax dhiga oo muddadaas labada sana u dhammaadana in magaaladan ay yaraa doonto biyo badan inay ka soo baxaan